إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaallo culus oo maalmaha bariga galgaduud ku dhex marayay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka oo garabsanaya maraykanka alkataa'ib al kabaariya ayaa bahaysay filim lagu soo bandhigayo weerar kabiin ah oo ka dhacay duleedka buulo xaaji ee gobolka jubbada hoose xaflad ballaaran oo lagu soo xereeyey dowro diini iyo caskari aheyd oo loo qabtay boqol ka mid a ciidamada xisba ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wiil qoyskiisa ka maqnaa dhowr maalin ayaa meydkiisa laga helay webiga mara magaalada beledweyne taliyaha ciidamada etoobiya jenaraal birhano juula ayaa sheegay in dowladda federaalka ahu tahay dowla taag daran oo aan xitaa maamulin magaalada muqdisho horumar ballaaran oo dhan waliba ah ayaa ka jira degmada rabdhuure ee walayada islaamiga ah ee bakool shidaal la-aan baahsan ayaa soo wajahday dalka ethoobiya shil sababay dhaawacyo badan ayaa wuxuu ka dhacay marin badda dushiisa ah ee magaalo xeebeedka mombasa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaallo culus oo maalmahan bariga galgaduud ku dhex marayay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka ah oo garabsanaya maraykanka warbixin ku saabsan war-saxaafadeedka waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si faahfaahsan looga hadlay dagaal ka dhacay duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyadoona ciwaan looga dhigay murtadiin lagu laayay dagaalo ka dhacaya ceeldheer war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta oo allaah kaashanaya waxa ay weerar qorshaysan la beegsadeen calooshoodu shaqaystayaal saliibiyiin ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq ashahaadolo dirinimo ah ka waday deegaano dhacabadhiga wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda weerarka ayaa ka dhacay deegaanka geerile ee hoostaga degmada ceeldheer dagaal xoogan kadib allah ayaa jebiyey cadowgiisa iskaashanaya ee isugu jiray saliibiyiinta iyo murtadiinta waxaana intaan xaqiijinay dagaalka lagu dilay saddex iyo labaatan murtad ah oo ay ku jiraan saraakiil ciidan kuwaasoo bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaa sidoo kale dagaalka lagu dhaawacay toddoba iyo labaatan askari mujaahidiinta ayaa intii uu dagaalka socday allah fadligiisa waxa ay soo qhanimaysteen hubkii iyo rasaastii cadowga uu ka cararay sidaasi waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi weerarkan ayaa qayb ka ah howlgallo jihaadi ah oo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ka wadeen deegaano dhacbadhiga wilaayada galgaduud wuxuuna imaanayaa iyadoo laba maalin ka hor dagaalo ka dhacay deegaanka wuniile ee duleedka ceeldheer lagu dilay ugu yaraan saddex iyo toban murtad laguna dhaawacay lix iyo labaatan kale allah ayay mahadoo idil u sugnaata oo guuleeyay addoommadiisa mujaahidiinta jab iyo guuldarana dhexla siiya cadowga shareecada waxaan bogaadinaynaa geesiyada islaamka iyo haliyada mujaahidiinta ah ee difaacaya diinta allah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi uu allah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay taliska mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu soo gabagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballanqaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabaralifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya u sugnaanayso alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar kabin ah oo ka dhacay duleedka deegaanka buulo xaaji ee gobolka jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya yaasir cabdallah
الجهل استكبارا كي لا نحيا muuqaalkan oo uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib oo la daawan karo qadar shan daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sida uu u dhacay weerar kamiin ah oo lagu laayay askar ka tirsan maamulka la baxay jubbaland kaasoo ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji ee gobolka jubbada hoose weerarka ka hor waxa uu muuqaalka soo gudbinayaa sida maraykanka oo ah kan hogaaminaya xamlada lagu soo qaaday waddamada muslimiinta uu garab taagan yahay maamulada ay shisheeyuhu dalka ka dhiseen si ay meesha uga saaraan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaad muuqaalka ku daawanaysaa saldhigga ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin magaalada kismaayo halkaas oo ah meesha ay ku tababaraan islamarkaana ay ku carbiyaan askarta soomaalida ah ee fulinaya ajantaha maraykanka kaas oo ah inay burburiyaan wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab جاءونا ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا bishii muxaram ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix waxay gaalada huwanta ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu duulaan shareeca la dirar ah ku soo qaadeen qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagoo doonaya inay demiyaan nuurka shareecada sidoo kalena carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida ka jirta wilaayaadka islaamiga هم ضلال هم أقذار ودعاة فسوق فجارا si kasta uu maraykanka isugu hoolay taabantaabada iyo taakuleynta ciidankaas waxaa dadaalkiisa kala dhantaalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaalka ayaadna ku daawanaysaa weeraradii isdabajooga ah ee lagu beegsaday askarta maamulka la baxay jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose balse si ka duwan beentii iyo boolixooftadii ay ka wilfinayeen warbaahinada iyo baraha bulshada waxay murtadiintu la kulmeen jab iyo halaag kadib markii geesiyada tawxiidka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay dhegta dhiigga u dareen bakhtigoodana uga tallaabsadeen fagaarayaasha dagaalka ee miido harboole yoontoy buulogaduud baarsanguuni iyo goobo kale دمدم ثارا واقدح نارا واعصف في الهيجاء إعصارا وارد الباغي والأشرارا واسفك من دمهم أنهارا intaasi kadib waxa uu muuqaalka soo gudbinayaa weerarkii kamiinka ah ee ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji bishii julaay ee sanadkan kaasoo lagu dilay soddon iyo kow askari muddo ay xabaddu socotay kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacanta ku dhigaya gaadiidkii ay wateen askarta kamiinka ku dhacay kadib markii ay u qaybsameen wax la laayay qaar dhaawacmay iyo kuwa cagahooda ku baxsaday بنا صوارم مرهفات نقذ بها الطغاة الغادرين إلى ساحل meydadka askarta la laayay oo goobta daasan ayaad ku daawanaysaa muuqaalka askari dhaawaxa ayaa sidoo kale ka soo muuqanaya isdaarka cusub ee kanaalka wararka al-kataa'ib لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين qaybaha dambe waxaa lagu soo bandhigayaa gaadiidkii iyo hubkii lagu soo furtay kamiinkii ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo
ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين
xaflad ballaaran oo lagu soo xirayay dowra diini iyo caskari isugu jirtay oo loo qabtay boqol ka mid a ciidamada xisbada shan wilaayo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariya cumar munaasabadan oo si hersare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ah waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa dowro shan bilood socotay loogu soo xiray in ka badan boqol ka mid ah ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah iyadoona gebagabada munaasabadan ay kelimaad kala duwan ka jeediyeen qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabadda waxaana ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadan dowrada shanta bilood socotay loogu soo xirayay ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah nabadoon ibraahim shaacirul islaam isagoona kula dardaarmay ciidanka xisbada ah ee loo soo xiray dowrada ah in sida ugu wanaagsan ay bulshada ula dhaqmaan iyagoo gudanaya waajibaadka sharciga ah ee loo igmaday waxaa la rabaa dadkan wixii munkaraada inay ka celiyaan macruufkana ay faraan ma'muuraadkana ay qaataan manhiyaadkana ay ka fogeeyaan annaga marka waa inaan ahaana adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman itabacanii waman itabacanii annaga ah marka ana waa rasuulka sala allahu alayhi wasalam annaga maxaana marka waman itabacanii waay annaga marka wakhtiga in laga faa'iidaystaa la raba xadiidkii mucaawiya oo rasuulka laga weriyey sala allahu alayhi wasalama nicmataani maqbuunun fiihimaa kahiiru min annaas asixatu walfiraaga marka wakhtiga in saas looga faa'iidaysto ayaa la rabaa sidoo kale waxaa munaasabadan dowrada isugu jirtay diiniga iyo caskariga loogu soo xirayay ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah ka hadlay sheekh xasan yacquub oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana kelimada shiiqa inta badan uu diradda ku saaray xamladii laba sano ka hor dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah iyo halka ay ku dambaysay laba sano oo aynu soo dhaafnay muslimiintu waxay galeen xamlo oo sharis ah oo gaalo iyo murtadiin ay soo wada qaadeen khaasatan gobollada dhexe ama walaayaadka webiga ka dambeeya waxaa la qiyaasay ciidan labaatan kun ka badan oo diyaaradihii iyo maaragtay wixii gaaladu ay ku kaalmeeyeen ay la socdaan kaanat xamlatu daa'ira xamlatu daa'iraad bay ahayd ayaa hamar ka soo ruqaansatay ilaahay wuxuu doonay subxaanahu wa tacaala inuuna tuso faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inuu ilaahayna tusaa ilaahay doonay murtadiin iyo shayaadiin badan oo xamar fadhiday oo ina sugi lahayd aa ilaahay subxaanahu wa tacaala soo saaray xamara caloosheeda la soo saaray ayagoo kibirka iyo qooqa iyo isluweynida iyo quruurka meeshii u dambaysay maraya oo xasan gurguurta uu leeyahay ana rabbukum alaclaa sidii fircoon oo kale waa fircoonka qarnigan weeye asagoo le ay hor istaagi kara asagoo leh waxaa weeyaan shan bilood ayaan shabaab ku soo afjaraya shareecada ilaahay ayuu shan bilood u qabtay ilaahay diinkiisa ayuu shan bilood u qabtay inuu soo afjarayo laakiin ilaahay wuxuu doonay asaga iyo shayaadiintiisa ilaahay afar bilood inuu ku soo afjaro ma ahan markii ugu horraysay oo dowro loo soo xiro ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah balse marar kala duwan munaasabada ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa dowraad sharci ah loogu soo xiray xubnaha ciidanka xisbada ee maamulada islaamiga ah dowraadkaas oo ay ku qaateen duruus kala duwan wiil qoyskiisa ka maqnaa dhowr maalin ayaa meydkiisa laga helay webiga magaalada beledweyne faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararkaynaga soo gaaraya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa ku warramaya in falnaxdiinle laga soo warinayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaas sida ay ku warramayaan masaadirtaan helayna wiil yar oo lagu magacaabo mucaad cabdulaahi faarax kaasoo maalmihii tagay la waayay meel jaaniyo cidhib dhigay waalidiintiisana ay si weyn u baadigoobayeen ayaa ugu dambayntii meydkiisa laga helay webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne isagoona jirkiisa ka muuqatay tacadiyaad aad u daran iyo jirdil xaddhaaf ah sida ay sheegayaan dadka arkay wiilkan yar waxa uu ka xirnaa gacmaha iyo lugaha dhacadan ayaa si weyn looga hadlaya magaalada beledweyne iyo deegaanada kaabiga ku haya taasoo dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada ku xiran ayaab iyo makaag la noqotay haddaba shaqaalaha cisbitaalka magaalada beledweyne ayaa la hadlay warbaahinta ka howlgasha magaalada iyagoona tafaasiil dheeraada ka bixiyey iyo waxay ku arkeen meydka wiilka yar markii loo keenay
maanta waxaa ka dhacday magaalada dhacdo aad u xanuun badan yardha cunug yar oo sagaal jir oo muddo saddex beriil raadinaya jimcadii dhumay waxaa laga soo bixiyey webiga walow asiga oo u muuqda in yani webigaas kuriditaankiisa in yani dad ay ka dambeeyaan oo yani ka muuqato xirka lagu xirayay gacmoo kale iyo qoortoo kaleeto marka dhacdadaas ayaa maanta istaalka kala kulannay wiilka waa fahmi kartaan qof labaatan iyo afar saac camal wiil ku jiray oo wiilka soo tufay yani waxaa waaye inuu qarxa ayuu qarka u saarnaay meelaha qaarna waaba qarxeen marka intaas ayaa kala kulmay jirkiisa dhaawacyo yariis oo ku yaalin xirkana ku xirnaa waa jiraan sida qoortoo kaleeto
dhacadan ayaa imaanaysa xilli dhacdooyinka ceenkaana ay ku soo badanayeen meelaha ay gacanta ku hayaan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada falalka noocan ee argagax leh meelaha ay ku soo badanayaan waxaa ka mid ah magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya taas warbaahinta gudaha ee magaalada muqdisho ay mar weliba soo tebinayaan laakiin waxaa xaqiiqo biyo kamid dhibcaan ah inay ka badan yihiin intaysan saxaafadda soo tebinaynin taliyaha ciidamada etoobiya jenaraal birhano juulah ayaa sheegay in dowladda federaalka ahu tahay dowlad taag daran oo aan xitaa maamulin magaalada muqdisho muxsin xasan ayaa ka warramaya
madaxda iyo saraakiisha ciidan ee dowladda xabashida ethoobiya ayaa bilaabay in ay warbaahinta ka jeediyaan hadallo ka dhan ah dowladda federaalka oo ay ku sheegayaan tabardarrida maamulka uu hogaamiyaha ka yahay xasan sheekh maxamuud iyagoona dardargeliyey tasriixaadka ay ku weerarayaan islamarkaana ay ku taagdarraysanayaan dowladda federaalka ah jenaraal birhanu juula oo ah taliyaha guud ee ciidanka ethoobiya ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan la dagaalami karin xabashida ciidanka ethoobiyankana ay ilaaliyaan magaalada muqdisho isagoona tilmaamay in ciidanka xasan sheekh uusan xitaa sugi karin amniga xarumaha dowladdiisa ሀሰን ሼህ አስታጥቆ ሊዋጋ ከሆነ ደግሞ ሀሰን ሼክ የሚዋጋ ሰው መሆን አለበት የሚዋጋ የሚችል መሆን አለበት ሀሰን ሼክ ግን የሚዋጋ አይደለም ciidamada dowladda federaalka iyo xasan sheekh maxamuud ma laha awood ay ku maamulaan magaalada muqdisho een iska badaa inay la dagaalamaan dowladda etoobiya ah ኢትዮጵያ ayaa ka caawisa maamulka magaalada caasimadda ah መጀመሪያ መቀመጫውን እስቲ ያስተካክል ያግዘንና እኛም እዛ እየረዳነው ነው እሱን ያግዘንና መቀመጫውን ያስተካክል
ciidanka xabashida ethoobiya ayaa ku sugan qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya iyadoona ay xabashidu u xidhan tahay goobo badan oo ummadda soomaaliyeed muhiim u ah sida garoomada diyaaradaha laga raaco kuwaasi oo ay maalin waliba ku carqaladeeyaan bulshada soomaaliyeed ee socotada ah si kastaba ha ahaatee dowladda etoobiya ayaa u biratumanaysa sidii ay u qaadan lahayd qaybo badan oo dalka iyo badda soomaaliya ka mid ah dhanka kalena ay u boobi lahayd khayraadkiisa xukuumadda abiy axmed ayaana daandaansi afka iyo adinka ahba u muujinaysa dowladda federaalka si ay u dareensiisa in ay ka go'an tahay boobka dhulka soomaaliyeed horumar ballaaran oo dhan weliba ah ayaa ka jira degmada rabdhowre ee walayada islaamiga ah ee bakool warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi degmada rabdhowre ee gobolka bakool waa magaalo dhacda xadbeenaadka u dhexeeya dhulka soomaali galbeed ee ay etoobiya gumaysiga ku haysato iyo soomaaliya waa degmo muddo dheer ahayd furin colaadeed maadaama dagaaladii ka dhacayay ay saamayn ku yeesheen waxaa ka camiran kana bulsho badan magaalooyin iyada ka dambeeyey waa magaalo astaan u ah gumaysidiidnimo iyo iska dhicinta shisheeyaha duulaanka ku ah dalka oo ay ugu horrayso xabashida etoobiya taasoo horey loogu xasuuqay deegaan u dhow degmadan rabdhuure waxaa ku nool bulsho isku raacsan in dhegta dhiigga loo daro shisheeyaha iyo ciddii soo raacda xataa haddii uu yahay dad midka ugu dhow magaaladan waxay leedahay goobo waxbarasho ganacsi dhulbeereed iyo suuqa xoolaha lagu kala iibsado mid ka mid ah dulaalayda suuqa xoolaha ee rabdhuure oo ka soo muuqanaya muuqaalka ayaa sheegaya inay nabad haystaan isagoo dhanka kale ka warramay xoolaha lagu kala gato suuqa
alxamdulilah nibada jirtay dhammaleh ee hoolilkusalgagahay barwaaqiyaan nibad ii nicmo bayaan ilaahay xamdijey fiima arag ilinka fayley fii hoosne waarwaar ii walku kuus ey walni jiraana todoba boqol iyo boqol iyo konton siyeed boqol lagadow kan koronkeena boqol iyo labaatan iyo walaalo lagade saddex milyan iyo hoogoo kan dhexdhexaadkeena milyan iyo lama boqol milyan iyo saddex boqol milyan iyo konton milyan iyo shan boqol saagbi iska dhex jiro lama milyan meeloohiyan iska jir nicmo yaalla nabadii barwaaqo yaalla niyo boolisti iyo qurunkii daddhibi jarin ilaahay dad kusal daaray malhaay goobtan shidimani furan alxamdulilah iyadaan faylan alxamdulilah nabadii barwaaqo ku jirta wilaayada islaamiga ee bakool waxay degmada rabdhuure keentay qalab biyaha sifeeya maadaama biyaha magaaladu ay dhanaan yihiin rabdhuure sida magaalooyinka kale ee ay ka taliyaan maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka waxaa ku yaala machad khadiija bintu quwaylid ee diyaarinta daaciyaadka استو بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا من أقسامي حديث عدة وكل واحد أتى وحدى أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يروي عبد الله بدون مثله معتمد في ضده ونقده والحسن المعروف قربا وغدات رجاله لك صحيح اشتهرا وكل معروف فللحسن القصور فهو ضعيف
degmada rabdhuure iyo horumarkeeda ayaa lagu soo bandhigay qaybta saddexaad ee muuqaalada tixanaha bakool oo aan xalay baahinay shidaal la'aan baahsan ayaa laga soo sheegayaa dalka ethoobiya cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa ku waramaya in shidaallaan baasanayso wajahday dalkaas iyadoo taasi ay saameyn ku yeelatay dadka ethoobiyaanka ah gobolka maxarad oo ka mid ah gobollada ku yaala dalka etoobiya ayaa si weyn looga dareemay shidaalla-aanta laga soo sheegaya dalka etoobiya muuqaalo laga soo duway magaalada bahardaar ee caasimadda gobolka maxarada ayaa muujinaya boqolaal gaadiida u badan bajaajta kuwaasoo ku baakiman waddooyinka dalka etoobiya ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafayba laga soo sheegaya dhaqaale xumi taasoo ay ugu wacan tahay colaadda muddada dheer ka jirta dalkan gobolka maxarada ayaana waxaa ka socda dagaalo lafajabis ah oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda adis ababa iyo maleeshaadka maxarada ee faano tani ayaana sababtay inuu dhaqaalaha gobolka burburo islamarkaana ay xaalada adag soo wajahda dadka etoobiyaanka ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shil sababay dhaawacyo badan ayaa waxa uu ka dhacay marin badda dusheeda ah oo dhaca magaala xeebeedka mombasa faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise magaalo xeebeedka bambaasa oo ka tirsan dalka kenya ayaa wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in halkaasi uu saake ka dhacay shil gaari oo noociisa oo kale dhifyonaadir yahay gaari kuwa rakaabka qaada oo ku socdaalayay marinka likoni oo dulmara badweynta hindiya gaar ahaan xeebta magaaladaasi ayaa gaarigii ku rugmaday waxaana ka dhashay dhaawacyada ku dhowaad toban ruux gaariga oo bas ahaa ayaa ku dhex dhacay biyaha waxaana ku dhaawacmay sagaal qof oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan dadka dhaawacmay saddex ka mid ah ayaa loo qaaday xarumaha caafimaadka halka inta kalena lagu dabiibayo goobta uu shilka ka dhacay sida ay warbaahintu soo tabinayso gaariga shilka galay ayaa ugu dambayntii biyaha laga soo saaray waxaana la sheegay inuu sabab u ahaa shilka dhacay cidhiiri daran oo ka jiray waddooyinka mara magaaladaasi warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga wanaga intaa